Ganacsatada ku nool Ganacsatada ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa walaac xooggan ka muujiyay maciishadaha ama ganacsiyada ka imaanaya dalka dibadiisa. Maciishadaha lagu iibiyo suuqyada magaalada jowhar ayaa qayb weyn ka qaata horumarka ganacsiga haba ugu badnaadaan dalagyada kala duwan ee kasoo go'a dhul beereedka magaalada jowhar. Haddaba, Bishaar Cali Cilmi oo ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada jowhar ayaa ka warbixiyay qiimaha la iibiyo maciishada iyo caqabadaha ay la kulmaan.
raashinadu waxay ka kooban yihiin raashinka dibadda laga keeno iyo kan dalaga oo noo baxa labadaas noocaan gadnaa aan iibinaa waa kaa waa sida mataqaanaa kan dibadda ka yimaado kale waa sida burka bariiska baastada qamadiga oo mataqaanaa isna imaaraadka nogala keena een, baastada oomada een, saliidda iyo bagaashka saaran oo arkaysa iska faallaha waxay nooga yimaadaan badeecada mataqaanaa muqdisho laga keeno waayo oo bannaan ka timaado marka waxaa kaloo iibinaa dalaga ka baxa gobolka shabeellaha dhexe magaaladeena jowhar noocyadiisa kala duwan sida galleyda digirta diirguduudda salbugtada iyo misigada oo ka baxa waddankeenna waa kaa jumlana waa ku siinaa een, tafaariiqna waa ku siinaa labadaba waa ku siinaa mataqaanaa dalaga mataqaanaa waddankeena ka soo go'ay een, waxaa jirta mataqaanaa magaalooyin badan oo naga qaato sida galleyda digirta misigada een, salbugtada muqdisho kalena waa u iibgeynaa isbuucii waxaan helno waxaan u dhiibnaa muqdisho waxaan ka soo qaadan waxaan ka soo qaadanaa mu- een, mataqaanaa muqdisho een, waxaan ka soo iibsanaa istoorada waaweyn oo ku yaala bakaaraha ee ganacsatada soomaaliyeed ay keento iyo muddaan ku dhex jirnaa taqriiban ilaa iyo shan sano laakiin dalagga beerahan waxaan ku dhex jirnaa muddo adiga ilaa iyo finti aano labaatan sano aan ka shaqaynayni mataqaanaa een, dalagga ka baxa waddankeenna ganacsiga marka la bilaabayo waa iska caqabad badan yahay wuxuu rabaa wuxuu rabaa waxad waa waxad aqoonin waa wax mar kasta marka la bilaabaa waa iska dhib badan yihiin laakiin waxay u baahan yihiin dulqaad waa kaa waa jiraan mataqaanaa nawaaxigan baqarada ku yaalo dhan say u badan yihiin dalka dalka waa wada iibiyaan Waa- waa dhowr baqar ayaan nahay mataqaanaa ka baxa ee waddankeenna een, mar mataqaanaa marba soo kugu soo galaa mar hadduu mataqaanaa maanta eh, shaloo kale waxay ahayd sabdi sabdiga markaad mataqaanaa aad ka gadato beeralaydo maanta oo kale waxaad samaynaysaa waa rarnaa